magaalada fargason ee ku taala bartamaha wadankan maraykanka ayaa waxaa ka socda rabshadihii ugu xumaa in muddo ah kadib markii xeerbeegti ay go-aamiyeen iyo inaan wax dacwad ah lagu soo oogi doonin sarkaal cadaan ah oo ka tirsan booliska oo bishii agosto toogasho ku dila wiil madow ah oo aan hubaysnayn booliiska magaalada san louis ee gobolka missouri ayaa sheegay in in ka badan toban dhisme in dablaqabadsiiyey lana burburiyey inkastoo aan lasoo sheegin dhimasho qof ayay boolisku qabteen dibadbaxyo ayaa iyana waxa ay ka dhacayaan magaalooyinka new york chicago iyo weliba oakland oo ka tirsan gobolka california haddaba qadka telefoonka waxaa si toos ugu jira magaalada minneabolis rofesor cabdi ismaaciil samatar oo ka tirsan jaamacadda minnesore iyo weliba jaamacadda kale ee bretoria waxaana aanu wax ka weydiinaynaa xiisadaha ka dhashay go-aanka xeerbeegtida iyo saameynta ay yeelan karaan rofesore sidee u aragtaa go-aanka ay gaartay xeerbeegtida in aan la xirin ama aan dacwo lagu soo oogin sarkaalkii madowga ahaa wilson walaal waxa weeye maskaxda ayaa diidaysa iyo dadnimada ayaa diidaysa qof dhalinyara oon hubaysnayn in madaxa iyo dhabarka laga toogto xataa hadduu rabshad samaynayo in lugaha laga toogtay ahayd markaasi tani tii ugu horreysay maaha maraykan ka dhacday sanadkii ugu soo dhaafay iyo sanadkanba tii ugu dambeysana ma noqonayso marka waxaad moodaysaa inay dadka meesha xeerbeegta lagu sheegayo waxay ahaayeen maan umalaynayaa sagaal qof oo cad iyo saddex madow marka waxaad iska cad in cadaankiina cadaanka u heelinayo ayaa muuqataa oo ina cadaaladi meeshii jirin nasiib darrada wey taas weeye ta keenaysa in ay dhacdo rabshadaha noocan aha oon loo baahnayn waxbana aan soo kordhin doonin walaal dadka madowga ah cara xoogan ayay arrintan ka muujiyeen oo waa kuwa rabshado sameynaya sow rabshadahani arrintan ugama sii dari karto ma waxbay ka bedeleysaa go-aanka xeerbeegtida iyo sida loo eegayo dilka wiilkan madowga ah ee dhalinyarada ah rabshadahani wanaag ma keenayaan laakiinse waxaa loo baahan yahay inay dowladda maraykanka iyo dowladda gobolku ay fahmaan iyo dadka cadi inaan waxaan hay samaynayaan hay tahay waxaan doolol qaadan maalin dhaweyto oo isaga ka ka horreysay waa tii qof kaloo miskiin oo madow oo sigaar iyo wax suuqa ku iibinaya new york isagana sidaa lagu caburiyay ku dhintay isagoo kule neeftiba ay haysay sii daaya marka waxani waxa weeyaan wax wadanka gudihiisa oo dhan saameynaya haddii dadku hayna kacinna looma baahnayn guryo la gubo looma baahnayn dhagax la tuurturo in lasoo baxo oo la yidhaaho tani ma soconayso haddii xaq jirayo maraykan waa wax loo baahan yahay laakiinse lama canaanan karo dadka masaakiin inta kacay waxa weeyaan maxaa rabshada keenay waxa weeyaan cadaalad darrada ayaa keentay walaal marka wasaaradda cadaaladda ee dalkan maraykanka maxaa doora oo arrintan uga bannaan mar haddii ay soo noqnoqonayso dilalka ay booliiska cadaanka ah ay u geystaan dhalinyarada madowga ah de waxa weeyaan qofkii sharciga ku gudba in la qabto madow ama cadaan ha ahaado laakiinse dadkan cada midabtakoorka ku jiro dad maraykan oo fara badan oo cadaana oo wanaagsani way badan yihiin oo de waa kuwa obaamaba u vooteeye madaxweynaha ka dhigay waxayna uga dhigeen maaha waa madow iyo cadaan waxay u qaateen inuu yahay qofka ugu qalmo shaqadan laakiinse waxa weeyaan dowladda waxaa la qulman dadka maskaxdooda ma bedeli karto laakiinse sharciga in lala beegsado iminkana waxay tahay inay samayn doonaan haddii aan la marin criminal jidka criminalnimada dambiilaha caynkaasa in loo raadiyo hab kale oo uba sharciga u ogol yahay oo noqonaysa magdhow xoog leh in laga keeno dowladda gobolka dowladda magaalada iyo ninka askariga ah isagana hoosta magaciisa laga xariiqo si aan hadda kadib loogu dhiibin qori dambe aadaa umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa rofesor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadaha minnesota iyo weliba bretoria dalka koonfur africa oo qadka telefoonka markaasi si toosa iigu waramayey